Hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Maamulka Somalilan ayaa magaalada Hargeysa ka daa furtay qaybinta raashin loogu talagalay bulshada danyarta ah ee ku nool deegaanada gobolka Muruudojiyax. Munaasabadda lagu daahfurayo mashruucan ayaa waxaa goobjoog ahaa agaasimaha guud ee Hay'adda Diyaargarowga Aafooyinka Somalilan, mas'uuliyiin kale ka socotay dowladda Hargeysa, iyo odayaal dhaqameed. Guddoomiyaha Hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Maamulka Somalilan, Mudane Faysal Cali Sheikh Maxamed ayaa ka warbixiyay daahfurka mashruucan.
waxa aanu dah furaynaa mashruuc raashin qaybina oo ay fulinayso hay-adda narford mashruucaas oo laga fulinayo gobolka mareeda jeex gabiley iyo hawd markaa runtii aad iyo aad baan bara saabka guddoomiye ku-xigeenka ugu mahadnaqayaa oo runtii khaasatan bara saabka oo dee hawshan nagala shaqaynayay iyo guddoomiyaasha degmooyinka ee Maroodi- lix- ee, lixda degmo ee gobolkan maroodi jeex oo dhammaantood beritoole insha allahu kariim cadaadda ay ka bilaabmi doonto ee, kuwa kalena runtii ay wada gaadhi doonto degmooyinka ku xeersan gobolka maroodi jeex marka aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinayaa Een, kolkaa tirada guud ee aanu qaybinayna hadda waxay noqon doontaa insha allahu kariim kolka la isku daro maroodi jeex gabiley iyo hawd ee, shan kun iyo saddex boqol oo qoys raashinkood ayaanu gaadhsiinayna haddii ilahay idhaahdo oo ah ummadda jilicsan ee ku nool ee abaaruhu saameeyeen ee ku nool degmooyinka ee gobolka maroodi jeex iyo gabiley iyo hawd Mashruucan raashin qaybinta ayaa waxaa ka faa'iideysan doona qoysaska danyarta ah ee ku nool gobolka Maroodi Jeex.